Qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ku nool magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa subax kasta u shaqo taga guryaha magaalada si ay u qabtaan shaqooyinka guryaha laga qabta sida dhar dhaqidda, cunto karinta, iyo shaqooyin kale oo la mid ah. Dumarkan ayaa isugu jira haween waaweyn iyo gabdho yaryar ayaa dhaqaalaha ay ka helaan dadka ay u shaqeeyaan waxa ay ku maareeyaan nolosha qoysaska ay ka soo jeedaan oo ah kuwo danyar ah. Qaar ka mid ah haweenka ka shaqeeya guryaha adeegtooyinka ka ah ayaa ka warbixiyay shaqooyinka ay qabtaan iyo caqabadaha ay la kulmaan xilliga ay ku guda jiraan shaqooyinkooda.
Magacayga waxaa la dhahaa Faadumo Cabdi Xasan. Magaaladan iska galnaa. Ilmihii dharkooda ay ugu batay kaalay imooba iga dhaq ama nin iskaabul oo islaanta iga maqanay kaalba dharka yaraa iga hoos qooye iga dhaq. Wixii baan maxeedo aan markay noo wacaan aan u dhaqnaa u shaqaynaa. aan dabka ugu shubanaa alxamdu shukur qutulyoonkeyna markaa maalinta iyada waan ka raadsanaa baan maxaheedo aan ugu maar qabnaa ruuxii banaanka rabo kii guri iisoo dhaqi dhaho kii dhaho bal maxaheedo waxbaa si iga eh maanta waxna ma haystiye bal kastana waan nahay bal noo ii qaba waxna kuuma haye iskaga soo qabanaa iskaga soo tagnaa qofka waxaad ku heshiisaan wax kale uu ku dhihi waxaan ii qabo wax haddaad raalli ku tahay dadna waxaa jirtaa markaa shaqada aad u qabato ku dhahay waxba ma haye maanta dhan waa daalaysay waxba ma haye kan ugu dhahay adiga marka calooshaa iska xunta ma iskaga soo dhaqaaqay taraadna way jirtaa roobayd dhuxulow maxamed waxaan ka shaqaystaa dhardhaqowga alaab dhaqowga guryo hagaajiyowga weli liin dirsada danta baa inka qasaboo hayd qooda aqabada badan baa le ilmaha inta caruur aawkood waa yeel dhawa oo cad ee sariir jiif ah waay la kala kulmee aqabado aqabado badan laba doolar saddex doolar waay wax laka shaqaysada markii shaqada bogta hataa waay la aragay in lacagta laka siina oo lakiinka dhiba anigana dhib baa ii geystay